أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xiisadda u dhexaysa dowladda xabashada etoobiya iyo eritereya ayaa ka sii daraysa xilli xukuumadda ajisabaaba ay ku eedaysay maamulkaas mara inuu hubeynayo mucaaradka etoobiya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho shil gaari oo sababay khasaaro nafeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowladda inyaha u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada garbahaare ee wilaayadaas ardayda macate khadiija binti khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarasho ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatan iyagoo fisan xiisada u dhexaysa dowladda xabashada etoobiya iyo eritereya ayaa ka sii daraysa xilli xukuumadda ajisabaaba ay ku eedaysay maamulkaas mara inuu hubeynayo mucaaradka etoobiya nuur cali wasame busheyba ayaa inoo faahfaahinayaa kadib weeraro ba'an oo belihii ugu dambeeyey si weyn loogu wiiqeeyey ciidanka xabashada etoobiya ee dagaalka kaga jira gobolka maxaarada ayuu si weyn uga qayladhaamiyey maamulka abiy axmed waxaanu warqad cabashaha u diray urur gaaleedka waxa loogu yeero qaramada midoobay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa ku eedeysay dowladda eritereya iyo jabhadda tigreega ee t b l f inay iska kaashanayaan dagaal ka dhan ah etoobiya islamarkaana ay ku lug lahaayeen weerar dhowaan maleeshiyaadka faano ay ku qaadeen magaalada waldiya ee gobolka maxaarada warqad ku taariikhaysnayd labadii bishan oktoobar oo loo diray xogayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobay gaalka lagu magacaabo antonio guteres ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya gedeon timotwos uu ku sheegay in iskaashiga eritereya iyo t b l f uu si weyn u soo shaacbaxay bilihii lasoo dhaafay haatan ay ku guda jiraan u diyaargarowga dagaal ka dhan ah dowladda xabashada etoobiya waxa uu wasiirkan ka shanqariyey in labada dhinac ay samaysteen isbahaysi cusub oo ka dhan ah etoobiya kuna howlan yihiin maalgelinta abaabulidda iyo ijihaynta kooxaha hubaysan ee ka dagaalama gudaha etoobiya sida jabhadda faano ee ka howlgasha gobolka maxaarada wasaaraddu waxay sheegtay in taliyayaal iyo dagaalyahano ka tirsan kooxda t b l f ay si toosa uga qayb qaateen weerarkii dhowaan ay maleeshiyaadka faano ku qaaday magaalada waldiya oo ah magaalo weyn oo ku taalla gobolka maxaarada sida ku cad warqadda eritereya ayaa lagu eedeeyey inay tahay abaabulaha ugu weyn ee hurinaya dagaalada ka socda gudaha etoobiya wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ayaa sheegay in maamulka asmara uu taageero dhaqaale saanad militari iyo mid siyaasadeed buu ku bixiyo si xasilooni darri iyo kala qaybin looga abuuro gudaha etoobiya qayladhaantan ka soo yeertay maamulka abiy axmed ayaa imaanaysaa xilli isbuucyadii lasoo dhaafay jab xoogan la gaarsiiyey ciidanka xabashada etoobiya islamarkaana maleeshiyaadka faano ay kala wareegeen talisyo waaweyn iyo magaalooyin badan oo istaraatiiji oo ku yaala gobolka maxaarada ah tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen aagaarka deegaanka tariidisho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan sirdoonka riddada oo laba ka mid ah dhaawacoodu yahay garaaba murtadiinta howlgalkaas lagu dhaawacay waxay kala yihiin xasan majaafo cabdulaahi gacmagaab iyo cabdiraxmaan shil gaare oo sababay khasaaro nafeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya cabdiqani maxamed ayaa noo faahfaahinaya dhowr xubnood oo kenyaan ah ayaa dhintay halkaa in ka badan soddon kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib markii uu shil galay baabuur ay la socdeen warbaahinta maxalligaha ee kenya ayaa sheegtay in shilkan ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen ugu yaraan soddon qof kadib markii bas ay la socdeen uu rogmaday kuna dhaacay webi ku yaalla hawaruuku oo u dhow waddada wayaki ee magaalada nairobi wararka qaar ayaa sheegaya in shilka baabuur ay ku dhinteen ilaa afar qof oo kenyaan ah halka dadka dhaawacyada qabaha ay ka badan yihiin soddon xubnood kuwaas oo loo qaaday isbitaallo si loo dabiibo booliiska kenya ayaa sheegay inay baarayaan sababta keentay shilkan oo si rasmi ah aan loo shaacin waxaana dhacdadan ka hadlay saraakiil sarsare iyo xubno kale oo kenyaan ah sawiro lagu baahiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday goobta shilku ka dhacay ayaa muujinayay badbaadayaal iyo dadka deegaanka oo si deg deg ah ugu gurmanaya dhaawacyada waana mid ka mid ah shilalka gaadiid ee ka dhaca nairobi iyo duleedkeeda maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowladda inya u soo gabagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada garbahaaday ee wilaayadaas waa kan casaam carafaat ayaa inoosa munaasabadan oo had mid lagu soo gebagabanayay dowro socotay muddo toban iyo afar maalin ah loona qabtay haweenka muslimaadka ku dhaqan deegaanka reesqade oo ah deegaan hoostaga degmada garbaharey taasoo maktabka dacwada wilaayada uu qabtay haweenka ku dhaqan deegaankaas waxaana lagu qaatay dowrada duruur sharciyo kala duwan iyadana halkaasi bandhig ay ku sameeyeen haweenkii dowladda loo soo gebagabeeyey ee deegaanka rees qode an jundum bin cabdulaahi bin sufyaan radia allahu canhu allaa ka rarnaqday qaala wuxuu yidhi qaala nabiy nabiy sal allahu alay wasalam man samaca ruux dadka samaqay samaca allahu bihi imaanka imaanka yowma qiyama ilahi dadka maqshinaya bihi asaga waman yuraa dadka ruux dadka istususo yuraa ilaahu bihi imaanka yowma qiyama ilahi dadka tusaya bihi asaga qaala wuxuu rasuul salka sal allahu alay wasalam laa yu'minu imaankaas ma dhasan xataa kuxatin xataa goorta yuxubu ka jeclaa liakhiihi walaalkaas maa yuxubu wuxuu la jecel nafsa naftiisa kama kaamul islaam arkaamul islaam khamsatun waa shan shahaadatu an laa ilaaha ila allah ana muxamedan rasuulu llah wa iqaami salaat wa itaa'i zakaat wa sowma ramadaan wa xaju lbeyt man istadaaca ilayhi sabiila ma huwa aliimaan aliimaan huwa alictiqaadu bilqalbi waalnudqu billisaani waalcamal biljawaarix yaziidu bidaacati wayanqusu bilmacsiya kamar kaamil laa ilaaha ila allah kaamu laa ilaaha ila allah annafyu dido walithbaat subit marka waxaan u arkaa waxbarashada intay hadda maarka kitaabaha naloo bilaabay inay soo siyaadayso oo dadka uu soo badanhayo ilaahay baana ku mahadsan aqoonta nadan kor ay usii socoto dugada maasha allah aad baan uga faa'iidaysanay kitaabkan waxba kama aana garanaynin wax badan oo naga daboolnaa baan fahanay oo ilaahay daha nooga qaaday alxamdulilah ilahay baana ku mahadsan inta waxbarashadan usoo oloolaysay oo noo imaaday oo noo bilowday iyo inta horey noogu sii wadayba way mahadsan yihiin ilaahina khayr ha siiyo ajir iyo xasanaadna allah siiyo miisaankooda xasanaadkana allaha ugu kabo maktabka dacwada huulaayada gedo ayaa wada dadaalo horumar waxbarasho taasoo laga dareemaya bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada huulaayada gedo ardayda maaxadka khadiija binti khuweylid ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada luuqa qable ee wilaayada hiiraan warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeenna xasan cabdiraxmaan abuuxasaan macadka khadiija binti khuweylid oo ah macad soo saara gabdhaha daaciyaadka ah faraciisa degmada buqa qable waxaa la aas-aasay bishii safar ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo siddeeddii hijiriga waxaana tan iyo xilligaasi ka qalinjibiyey ilaa afar dufcadood kuwaasoo ay ka soo baxeen gabdha daaciyaad macallimiina waxaana gabdhahaasi qaar badan oo ka mida ay yihiin macallimiin wax ka dhigo madaarista maraakiista iyo mu'asasaadka ka furan degmada buqa qable iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan dufcada koowaad ee gabdhahan ka qalinjibiyey macadka waxay gaarayeen siddeed iyo labaatan arday kuwaasoo la siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaaliya dufcada labaad waxay gaarayeen ilaa laba-iyo toban gabdhood oo daaciyaad ah kuwaasoo sidoo kale shahaadooyin iyo abaalmarino la siiyey dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay macadkan waxay gaarayeen sagaal arday oo gabdho daaciyaad ah kuwaasoo shahaadooyinka la siiyey afar iyo labaatankii bishii safar sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriga halka dufcada afaraadna ay ka qalinjibiyeen oo shahaadooyin la siiyey saddexdii bishii safar sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga tirada guud ee ardayda daaciyaadka ah ee ka qalinjibiyey macadka khadiija binti khuweylad faraciisa degmada buqa qable waxay gaarayaan siddeetan gabdhood oo daaciyaada sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo aan kula kulmay degmada buqa qable ayaa wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus waxa uu si gaara kaga hadlay ahmiyadda uu macadka khadiija binti khuweylid faraciisa degmada buqa qable u leeyahay guud ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan isagoona dhanka kale faahfaahiyey dadaalada ay wadaan makaatibta kale ah maktabka dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee hiiraan markaskan loo yaqaano khadiijatu bintu khuwaylid oo dafacaad fara badan leh dad fara badanna ay ku najaxeen kana qalinjibiyeen in badanna ay maanta dhiganayaan wuxuu ugu fadhiyaa si guud wilaayada islaamiga oo hiiraan macadkaas wuxuu ugu fadhiyaa qiimo weyn khayr badan baa ka jira meesha marka horukac waxaa jira xagga muxuu ahaa labada maktab gaar ahaan tarbiya wa tacliim iyo maktabu dacwa labadaba oo khaasatan degmada hadda aan joognaba waa qable ayadoo ay suuragalta hadda hadda deegaanada qaar tegtay in laftirkooda aad wax weyn ugu tegi doontaan insha allahu tacaala mid ka mid a gabdhaha daaciyaadka ee dhigta macadka ayaa kelimad ku baxaysay luuqadda carabiga ku faahfaahisay duruusta ay macadka ku qaataan iyadoona dhanka kale gabdhaha muslimaadka ugu baaqday inay soo xaadiraan macadka khadiija bintu khuwaylad ونحن من طالبات معهد خديجة لدفعته الخامسة بمحافظة بققبل معهد خديجة وما أدراك ما معهد خديجة إنه أحسن المعاهد نتعلم فيه علوم متنوعة كالقرآن الكريم علومه والفقه والعقيدة واللغة العربية علومها والحديث وعلومه والسيرة النبوية وأقول للنساء العالم هلمنا هلمنا إلى معهد خديجة تكن فائزين بنور العلوم أو كما قال إمام الشافعي وابن مبارك رحمهما الله تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت عليه المحافل وإن صغير القوم والعلم عنده كبيرا إذا ردت عليه المسائل maamulaha macadka khadiija bintu khuwaylad farciisa degmada buqa qable oo dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahiyey xilliga la furay macadka iyo dufcaadka ka qalinjibiyey tan iyo inta macadka uu furan yahay waxaa la asaasay macadka khadiija bintu khuwaylad farcani sannaddii markay ahayd ii bishii safar ee la asaasay waxaa xilliga markaa marka soo baxday kadib markii la asaasay dafcadii koowaad ee ugu horeysay oo gabdho daaciyaad ah xafladna loo qabtay awaalmarino qaalin la guddoonsiiyey iyo shahaadooyin ardaydaas oo tiradooda ahaayeen siddeed iyo labaatan daaciyaad ayaa ka soo baxay dafcadaasi dafcadii labaad oo iyadana maxaanku yidhahdaa kusoo xigtay waxaa idan loo soo gabagabeeyey kow iyo tobanka bishii kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijiriyada waxaana ka soo takharujtay dafcadaasi ee laba iyo toban daaciyaad ah ayaa ka soo takharujtay filaahi alxamdu walminna dafcooyin kale ayaa haddana isa soo xixigay waa dafcadii saddexaad ayaa haddana qadka soo gashay iyagana waxay qalan jibiyeen gabdhihii daaciyaadka ah ee dafcadaasi afar iyo labaatanka bisha labaad ee safar kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxaana ka soo takharujtay gabdho daaciyaad oo dhan sagaal arday ayaa ka soo takharujtay dafcada afaraad oo xafladoodii la qabtay maraan dheerayn waxaa maxaanku raa soo takharujeen saddexdii bishii safar kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada ardayda halkaa ka soo takharujtay daaciyaadka ah waa soddon iyo kow daaciyaad ah ayaa soo takharujtay guud ahaan marka daaciyaadka markii laisku dardaro intaa shahaadooyinka qaadatay ee macadka khadiija bintu khuwaylad licdaad daaciyaad fii muxaafadati buqa qabla afartiisa dafca tiradu waxay gaarayaan siddeetan arday qaar ka mida gabdhaha daaciyaadka ah ee dhigta macadkan ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruusta ay qaateen kadib bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku sameeyeen gudaha macadka aliimaan in la rumeeyo bimaa wasafa bihi rasuul rasuulka waa ku sifeeyey rabbigu rabbigiisa uma markaas kadib fi sunati fi sunnati rasuulillah rasuulka ilaahi sunnadiisa sala allahu alayhi wasalam fal sunnati sunnada tufasar waxay fasiraysaa alqur-aana qur-aanka wa tubayinhu waxay cadaynaysaa wa tadilu wayna ku tusinaysaa caleyhi dushiisa wa tucabar waxay cabiraysaa canhu qur-aanka wamaa wasafa rasuul rasuulka waxaa isku sifeeyey rabbigu rabbigiisa bihi asiga rabbigu rabbigiisa casa qaali noqoy wajala weynaay min axaadiid axaadiis ee saxiixda ah allatii taasoo talaqaha aad kala kulmaysa ahlulmacrifati dadka aqoonta leh bilqubuul aqbalitaan wajab waxaa waajib aliimaan in lagu rumeeyo biha ayada kadaalika sidaas midla qowla rasuulilahi rasuulka ilaahi hadalkiisa sala allahu alayhi wasalam yanzilu waa soo degaa rabbunaa rabbigeen ila samaa adduunya samada adduunyo kulli leylatin habeen kasta xiina goorta yabaqa ay ka harto thuluth leyla aakhire habeenka saddex meelood marka loo bacdiga aakhirkiisa fayaquulu wuxuu dhahay man yadcuunii yaa i barya fa astajiibu aan ka ajiibaya lahu asaga man yas'alunii yaa i weydiisanayo fa acdiihi waan siinayaa waman yastakfirunii yaa i dembi dhaaf warsanayo fa akfir lahu راجعا في رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه
booqashadan aan ku tegay macadka khadiija bintu khuweylad farciisa degmada buqa qable ayaa ahayd mid i farxad gelinaysay kadib markii aan arkay gabdho daaciyaad ah oo juhdi ku bixinaya inay waxbartaan ubadkana waxbaraan waxayna tani muujinaysaa ahmiyadda gaarka ah ee macadkan uu u leeyahay guud ahaan wilaayaadka islaamiga xasan cabdiraxmaan abu xasaan idaacadda islaamiga andalus degmada buqa qable wilaayada islaamiga hiiraan mid ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegey goobaha waxbarasho ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduuda warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
تمت بفضل الله أعظم نعمة تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقتي سرنا لها نبغي هدى المختار نقضي مع النور المنزل برهة نسعى إلى الإتقان بالتكرار والبشريات مع الصحاب تحفنا والخير والبركة كالأنهار والخير والبركة كالأنهار بفضل الله أعظم
wafdigan oo ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay muddooyinkii dambe ay ka wadeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud u kuurgelidda xaaladda waxbarasho ee ka socota dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala wilaayada islaamiga ee galgaduud howlaha uu qabanayo wafdiga ayaa waxay isugu jireen la socoshada xaaladda waxbarasho ee dhallaanka soo koraya iyo kormeer guud ay ku sameeyeen degmooyinka wilaayada islaamiga ee galgaduud wafdiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dowraad u qabteen qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee galguduud bulshada degmada galhareeri waxay nasiib u yeesheen inay ka qayb qaataan dowraadka uu qabanayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiintu waxay si qoto dheer ula dardaarmeen waalidiinta tulaabta wax ka barata dhammaan xarumaha waxbarasho ee wilaayada islaamiga ee galguduud marka koowaad ilmaha tarbiyadooda iyo dadaalkooda iyo mas-uuliyadooda doonista hore ayay ka bilaabanaysaa ilaahay iyo rasuulkiisuna way ka hadleen waa qodob taani shay ilmaha in laga fakaro ma aragta caafimaadkooda korriimadooda maskax ahaan aqoon ahaan jirir ahaan caafimaad ahaan intaba mas-uuliyad waa intaas ka sokow maalintay wax gartaan oo ilmaha mataqaana garaad ay yeeshaan waxaa la rabaa in waxbarashada mataqaana laga fikir waxbarasho munaasab ah oo anfacaysa ilmaha oo diinkooda kow ay ka tahay in la geeyo oo waalidku uu ku dadaalo waxbarashadaas taklifada iyo wixii ku baxaayena uu xil iska saaraa la rabaa soo waxaad garteen ma ah mas-uuliyadda noocaas marka ikhwat alacizaa waxaa la rabaa inaan gudanno waa wax ilaahi subxana watacala maalinta qiyaama uuna weydiin doono hooyo inay dhahda lama rabo mataqaana caloosha u buuxiyey waa u qabeeyey waa seexiyey maya mas-uuliyadda intaas waa ka ballaaran ilmaha waxbarashadooda diinkooda akhlaaqooda in laga fikiraa la rabaa waalidkana waxaa la rabaa inuu ilmaha uu u noqdo qudwa xasana yacni kudaysho wanaagsan dowraadkan waxaa loo qabtay kana faa'iidaystay dad aad u fara badan oo isugu jira macallimiin ardayda dhigata macaahidda iyo waalidiinta ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud fariiqa idaacatul andalus ee degmada galhareeri ayaa waxaa u suura gashay inay la dhex qaadaan meegga kadib markii dowraadka u soo idlaadeen maclimiinta iyo ardada dhigata macaahida aniga khaasatan waxaan ka socdaa faraca rgaan marka dowladda waxyaabo fara badana ka faa'iidno aan ka qaadanay waxaa ka mid ah aan ka qaadanay ashucuur bilmas-uuliya mas-uuliyad waxaa waaye in lais dareensiiyo maadaama ragga dhan ay macallimiin yihiin wax meesha isku imaaday dowladda loo qabtana ay macallimiin yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah duruqu tadriis qaababka ardada wax loo baraayo ardada loola tacaamulayo fanul ilqaa fani la yidhaha fagaara ka hadalka caadigaaba sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha aan ku qaadanay alghazw alfikri anigu waa mid ka mid a ayaan ahay macallimiinta wax ka dhigto macadka qordoba ee degmada galareeri dowra ayaa halkan lagu qabtay waxyaabo kala duwan ayaan dowladda ku qaadanay waxyaabaha aan dowladda ku qaadanay waxaa ka mid a kow horta tawciyo guud oo macallimiinta xaggooda loo soo jeediyey labo qaabka warka loo jeediyo qodobada kaloo lagu qaatay dowladda waxaa ka mid a idaaraynta oo macalinka fasalka uu idaareeyo iyo waxa weeyaan mihnadiisa iyo sifooyinka macalinka looga baahan yahay iyo qodobo aad u badan baa dowladda lagu qaatay anigoo ka mid ah macallimiinta macadka qurduba faraciisa garbaweyn waxaa noo yimiday wafdi ka socda maktabu tarbiyati watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin waxayna noo qabteen dowra waxaana ku qaadanay duruus kala duwan sida duruqu tadriiska ikhlaaska ashucuur bilmas-uuliya fanu lilqaa fanu tacaamul maca annaas sifaatu lmucallim annaajix alghaswu alfikri altacliimiyi biru lwaalidayn wayna ku mahadsan yihiin sidoo kale waalidiinta kulamo ayay la qaateen mas-uuliyiinta waxayna ka codsadeen wefdiga xarakada ka socday in la tayeeyo waxbarashada lana badiyo goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee galguduud culummada na soo booqatay ee nagu soo booqatay xaruntan ee nooga furan degmadaynan galhareeri waalidayntii haddaan nahay dhammaantayn waa u mahad celinaynaa xuduurkiinna iyo maashihiinnuna farxad iyo guul iyo raynrayn uu noo yahay mar kasta iyo mar walbana waa idinka codsanaynaa inaad ma aragtay sidaas oo kale aad noo soo booqataan marka muxaadaraadka iyo waanada iyo caqlicelinta ay noo soo jeediyeen si wanaagsan ayay maaragtay qalbigeenna ugu dhacaysaa waxna waa uga dareemaynaa inay noo sii siyaadana ilaahay subxaanahu watacaala aan ka rajaynaynaa haddii alla idmo adinkana sidaan horeba u sheegay waa inkaga mahad celinayna xoogaa yarana soofaysaan oo waxa dareenka aad la noqohaysiin uu noqdo dareen intaas ka weyna waa waa idin dareensiyaynaa insha allahu tacaala tayaha iyo aqoonta waxbarasho oo ka socoto inay noqoto midda ugu sarraysa maktabka tarbiya watacliim waa u mahad celinayna marka koowaad anu nahay waalidiintii magaaladan galhireer allaha barakeeye aad ayaan ugu faraxsannahay waxaanaan leenahay hana loo sii hirgeliyo hana la sii ballaariyo dugsi ahaan ha la dhiso dad ahaanna ha la dhiso dadka ha laga dhaadhiciyo tacliintu waxay tahay islaamka taasaan kolley kula talinayna haddii ilaaha yidhaahdo waxyaabaha ama sayniskii oo kale ama culuntii oo kale ama waxyaabo badan in lagu daro ayaan aad u jeclaan lahayn xitaa luuqadaha oo kale in loogu daro oo ardayda la baro ardayda iyo waalidiintana waxaan leenahay allah ha idin barakeeyo ku dadaala walaalahana soo booqday waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala asanoo booqateen malaa'igtiisa idiin soo booqato annagana ilaahay hana waafajiyo waxyaabihii tirada badnaay oo nagu dul akhriseen waxaan rabnaa oo codsanaynaa in noola tayeeyo lagu daro maadaadka wax sida xaasuubka oo kale iyo maxay aheeday maadaadka ingiriiska iyo culumta lamidkaa maxay aheeday in noola sii tayeeyo in noola dhiso runtii macallimiinta qaybo ka mida fasalada dhibay ku qabaan waxaan rabnaa jaamacad in noola kordhiyo ilaahay subxaana watacaalana oo noo fududeeyo annaguna aan himigeena ku darsanno halkan waxaan ka salaamayaa sidii culimmadii inoo timid inooga timid maktab tarbiya watacliim waan salaamayaa waana u mahad celinayaa gobolka wuxuu u baahan yahay mu'asasaad badan ee tacliimiya keliya ma ahan in lagu soo koobo qurduba ah iyo jaamacadda alqima ma aha gobolka wuxuu u baahan yahay waxbarashooyin kale gobollada kale wuxuu leeyahay yani qurduba marka laga soo tago iyo jaamacadda wuxuu leeyahay meelo kaleeto wax lagu barto sidii alxikma oo kale sakhaawi utruja macahid nuuca ayay leeyihiin bulshada uma suuragelaysa yani hal gelin oo kaleeto inay qurdubo dhigtaan ama gelin gelinka dambo keliya waxaa loo baahan yahay marka in mu'asasaadkii tacliimiga ahaa la ballaariyo gobolkoo idin lagu ballaariyo meel waliba ardayga halkan buu kasoo qalin jibinaya qurdubuu ka qalin jibinayaa caqiida islaamiya ayaa lagu beerayaa ardayga ma haysto meeshaan meel ka sarrayso inuu dhulalkii mataq cadowgii lagala cararayay in uu aado halkaa waxbarasho ugu raadsado ka dhiganaya marka caqaa'idii la soo baray halkaa ayaa looga shubaya gabdhaha ma wax soo bartayna ragga keliya ma ahana in mataqaanaa macallimiin laga dhigay gabdhaha halkan galguduud gobolkan wax macalinimo kuma haystaan gabdhuhu way qalin jibiyaan way iska tagaan gurigeed bay iska digaysaa gabadh waxbarasho ma haysato yani ama macalinimo ma helayso kale marka gabdhahana in loo sameeyo macaahid loo sameeyo u gooniya gabdhaha inta ayaana maktabka ka codsan lahaa bulshadii nasiibka u heshay dowraadkan waxay u mahad celiyeen mahadda alle kadib mas-uuliyiinta ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo sheegay inay wax badan ay ka faa'iideen waa dhowahay magaca cabdullah meesha dowrada noo socto ayaa lagu qabtay waxaan ka faa'iidnay muxaadaro kamid ah birul waalideyn iyo alwalaa bara iyo qodobo kale ayaan ka faa'iidnaaday waa ku dhowahay waxaan uga qabtay duuro oo inoo qabteen culamo oo noo imaatay noo soo booqatay waxyaaba fara badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah alkhasb alfikriya alcilmiya iyo akhlaaq daalib alcilmi iyo alwalaa walbaraa iyo birul waalideyn wafdigii mas-uulka ka ahaa mas-uuliyiinta xarakada waxay ballan qaadeen in ay gaarsiin doonaan talooyinkii waalidiinta mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin halkaan aan fadhinaa waxaan u fadhinaa inaan ka arinsanno ilaahi subxaana watacaala diintiisa iyo mustaqbalka ummadeenna awlaadeen mustaqbalkooda ilaahi siduu halkaan ugu kulmiyey jannadiisa firdows alacla aan ugu kulmiyey Ee, intaa marka laga gudbo insha allahu tacaala afkaarta iyo talooyinka ay waalidka bixiyeen insha allahu tacaala waa qornay waxaa dhihi war war war dowl walaaqu ku yaalla insha allahu tacaala risaalada waa idinka qaadanaa Ee, codsigiina insha allahu tacaala odayaashii aan wakiilka ka ahaynayna soo dirina waa gaarsiin doonaa ilaahi subxaana watacaalana waxaan ka baryaynaa oo ka rajaynaynaa ee, imaatinkan iyo ziyaaradan midda xigto iyadoo muasasaad badan oo cusub ay furmeen oo isbedel badan u dhacay inaan soo imaano insha allahu tacaala ayaan ilaah ka baryaynaa ka rajaynaynaa Ee, warkiina waa qaadayna insha allahu tacaala walaalihi waa u geynaynaa idinkana insha allahu tacaala dadaalka hadda aa wadaan iyo juhdiga aa bixinaysaanna sii laba laaba oo sii يا من يرى ما نالنا من رفعة هيا إلى العليا وتاج وقار هذا ربيع القلب يؤنس أهله ويقول wiilya gebeer baa weydiigood waxbaaraashay kuwaaniyeen wiilya gebeer baa weydiigood waxbaaraashay kuwaaniyeen تمت بفضل الله أعظم نعمة تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقة سرنا لها نبغي هدى المختار نقضي مع النور المنزل برهة نسعى إلى الإتقان بالتكرار والبشريات مع الصحاب تحفنا والخير والبركة كالأنهار والخير والبركة كالأنهار بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقة التحفيظ نلنا ختمة سرنا لها نبغي هدى
warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh